iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee yooxanaa naagtii sinada lagu qabtay markaasaa nin kastaa wuxuu u baxay gurigiisii ciisese wuxuu u baxay buur saytuun aroortii hore ayuu haddana macbudka yimid dadkii oo dhammuna way u yimaadeen oo intuu fadhiistay ayuu wax baray culimmadii iyo farrisiintii waxay u keeneen naag sina lagu qabtay markaasay dhexda joojiyeen oo waxay isagii ku yidhaahdeen macallimow naagtan waxaa lagu qabtay sino hadda muuse wuxuu sharciga nagu amray in la dhagxiyo tan oo kale adiguse maxaad ka leedahay iyada waxay waxaas u yidhaahdeen iyagoo jirrabaya si ay u helaan wax ay ku ashtakeeyaan laakiin ciise waa foorarsaday oo farta ayuu dhulka wax ku qoray laakiin goortay sii wadeen inay weyddiiyaan wuu istaagay oo wuxuu ku yidhi kii idinka mid ah oo aan dembi lahayn isagu horta dhagaxa ha ku tuuro mar kale ayuu foorarsaday oo haddana dhulka wax ku qoray iyaguna markay waxaas maqleen ayay iska daba baxeen midba mid waa yeelladii ka bilaabato ilaa kii u dembeeyey ciisena keligiis ayuu hadhay iyo naagtii dhexda joogtay ciise ayaa istaagay oo ku yidhi iyadii naag yahay xaggee bay joogaan ninna miyaannu ku xukumin waxay ku tidhi ninna sayidow ciisena wuxuu ku yidhi anna ku xukumi maayo soco oo hadda ka dib ha dembaabin nuurka dunida haddaba ciise ayaa mar kale la hadlay iyaga oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay nuurka dunida kii i soo raacaa gudcurka kuma socon doono wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha sidaa aawadeed farrisiintu waxay ku yidhaahdeen marag baad isu furaysaa maraggaaguna run ma aha ciise baa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi in kastoo aan marag isu furo maraggaygu waa run waayo waxaan garanayaa meeshan ka imid iyo meeshan tegayo idinkuse garan maysaan meeshan ka imid ama meeshan tegayo idinku waxaad wax ka xukuntaan xagga jidhka aniguse ninna ma xukumo haddaan xukumo xukunkaygu waa run waayo anigu keligay ma ahi laakiin waa aniga iyo aabbahaygii i soo diray sharcigiinna waxaa ku qoran laba nin maraggoodu waa run anigu waxaan ahay kii isu marag fura oo aabbahaygii i soo dirayna ayaa ii marag fura sidaa aawadeed waxay ku yidhaahdeen aabbaha xaggee buu joogaa ciise ayaa ugu jawaabay i garan maysaan aabbahayna garan maysaan haddaad i garanaysaan aabbahayna waad garan lahaydeen hadalladaas ayuu kaga hadlay meeshii qasnadu tiil intii macbudka wax ku barayey oo ninna ma uu qaban isaga waayo saacaddiisii weli ma iman digidda ku saabsan xukunka imaanaya sidaas aawadeed wuxuu haddana ku yidhi iyaga waan tegayaa waadna idondooni doontaan waadna ku dhiman doontaan dembigiinna meeshaan tegayo imaankari maysaan sidaas daraaddeed yuhuuddu waxay yidhaahdeen miyuu isdilayaa waayo isagaa yidhi meeshaan tegayo imaankari maysaan wuxuu ku yidhi iyaga idinku waxaad tihiin kuwa hoosta aniguse waxaan ka mid ahay kuwa sare idinku waxaad tihiin kuwa dunidan aniguse mid kama ahi kuwa dunidan haddaba waxaan idinku idhi dembiyadiinna waad ku dhiman doontaan waayo haddaydnaan rumaysan inaan isagii ahay dembiyadiinna ayaad ku dhiman doontaan haddaba waxay ku yidhaahdeen yaa tahay ciise wuxuu ku yidhi kii aan tan iyo bilowgii idinkala hadlay waxaan hayaa wax badan oo aan idinkala hadlo oo aan idinku xukumo laakiin kii i soo diray waa run aniguna waxaan ka maqlay isaga waxaas ayaan dunida kula hadlayaa ma ayna garan inuu iyaga kala hadlay aabbaha sidaas aawadeed ciise ayaa ku yidhi markaad wiilka aadanaha kor u qaaddaan markaasaad garan doontaan inaan isagii ahay iyo inaanan keligay waxba samaysanin laakiin sida aabbuhu ii baray ayaan waxyaalahaas ugu hadlaa oo kii i soo diray ayaa ila jira keligay igama uu tegin waayo mar kasta waxaa sameeya waxa ka farxiya isaga intuu waxyaalahaas ka hadlayey dad badan ayaa rumaystay isaga ciise wuxuu la dooday yuhuuddii sidaas aawadeed ciise wuxuu ku yidhi yuhuuddii isaga rumaysatay haddaad hadalkayga ku sii socotaan runtii waxaad tihiin xertayda oo waxaad garan doontaan runta runtiina waa idiin xorayn doontaa waxay ugu jawaabeen farcankii ibraahim baannu nahay oo weligayo addoommo ninna uma ahayn maxaad u leedahay waa laydiin xorayn doonaa ciise ayaa ugu jawaabay runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii kasta oo dembi sameeyaa waa addoonkii dembiga oo addoonkuna guriga kuma sii jiro wiilkuse waa ku sii jiraa weligiis sidaas aawadeed haddii wiilku idiin xoreeyo runtii xor baad ahaan doontaan waan garanayaa inaad farcankii ibraahim tihiin laakiin waxaad doonaysaan inaad i dishaan waayo hadalkaygu meel idinkuma haysto waxaan xaggii aabbahay ku soo arkay ayaan ka hadlaa idinkuna waxaad samaysaan wixii aydin aabbihiin ka maqasheen markaasay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen aabbahayo waa ibraahim ciise ayaa ku yidhi haddaad carruurtii ibraahim tihiin shuqulladii ibraahim waad samayn lahaydeen laakiin hadda waxaad doonaysaan inaad i dishaan anoo ah ninkii idiin sheegay runtii aan xaggii ilaah ka maqlay waxaas ibraahim ma uu samayn jirin waxaad samaysaan shuqullada aabbihiin markaasay ku yidhaahdeen annagu kuma aannu dhalan sino aabba keliya ayaannu leennahay oo waa ilaah ciise wuxuu ku yidhi haddii ilaah aabbihiin yahay waad i jeclaan lahaydeen maxaa yeelay ilaah baan ka soo baxay oo ka imid aniguna iskama iman ee isagaa i soo diray maxaad hadalkayga u garan weydeen waayo hadalkayga ma maqli karaysaane idinku waxaad tihiin kuwa aabbahood ibliiska yahay oo waxaad doonaysaan inaad samaysaan damacyada aabbihiin tan iyo bilowgii wuxuu ahaa mid dhiig qaba runtana kuma uu joogsan waayo runtu kuma jirto isaga markuu been ku hadlo tiisuu ku hadlaa waayo waa beenaale waana beenta aabbaheed laakiin runta aan ku hadlo aawadeed waad i rumaysan weydeen midkiinneebaa dembi igu caddaynaya haddaan runta sheego maxaad i rumaysan weydaan kii ilaah kuwiisa ka mid ah erayadii ilaah ayuu maqlaa sidaas daraaddeed idinku maqli maysaan waayo ilaah kuwiisii ma ihidin yuhuuddu waxay ugu jawaabeen miyaynaan run ku hadlin markaannu nidhi reer samaariya baad tahay oo jinni baad qabtaa ciise wuxuu ugu jawaabay jinni ma qabo laakiin aabbahay baan murweeyaa idinkuna waad i murwad jebisaan anigu ammaantayda ma doono waxaase jira mid doona oo xukuma runtii runtii waxaan idinku leeyahay haddii qof uun hadalkayga xajiyo weligiis dhimasho ma arki doono yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen isaga iminka waxaannu garanaynaa inaad jinni qabto ibraahim waa dhintay iyo nebiyadiiba adiguna waxaad leedahay haddii qof uun hadalkayga xajiyo weligiis dhimasho ma dhadhamin doono miyaad ka sii weyn tahay aabbaheen ibraahim oo dhintay iyo nebiyadii dhintay yaad iska dhigaysaa ciise wuxuu ugu jawaabay haddaan is ammaano ammaantaydu waxba ma aha waa aabbahay kan i ammaanaa kaad ku sheegtaan ilaahiinna mana aydnaan garan isaga laakiinse anigu waa garanayaa oo haddaan idhaahdo garan maayo isaga sidiinna oo kalan beenaalo noqonayaa laakiinse waan aqaan isaga hadalkiisana waan xajiyaa aabbihiin ibraahim waa ku reereeyey inuu maalintayda arko wuuna arkay oo ku farxay sidaa aawadeed yuhuuddii waxay ku yidhaahdeen weli konton sannadood ma aadan gaadhin oo ibraahim ma aragtay ciise wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay intaan ibraahim jirin anaa ah markaasay dhagaxyo u gurteen inay ku tuuraan laakiin ciise waa dhuuntay wuuna ka baxay macbudka